wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanada jubbaland ka samaysay xog aruurin ku saabsan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada meelaha xog aruurinta laga sameeyey waxaa ka mid ah gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalooyinka uu maro webiga jubba wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid sulaybaan xaashi oo ka warbixiyey xog aruurinta la sameeyey ayaa sheegay in weli aan laga soo kabsan dhibaatooyinkii ka dhashay daadadkii elniino ee ay keentay isbeddelka cimilada meesha ugu muhiimsan labada webi isugu yimaadaan mar walbana oo roobka fiican uu do-o ay dhibaatada fatahaadda webiyada iyo isbeddelka cimiladu saameynta ugu nugul ku samayso ah baa safar loo aaday ilaa lix qof oo waxaa tegay wasaaradda waxay ka soo sameynayeen qiimeyn dhibaatada ay ku reebto isbeddelka cimiladu deegaanka isla markaana waxaa la ogaanayay social grubiska waxyeelada ay u geysato deegaanka dhibaataday u geysato waxyaabaha ay ka tagtay ee hadda weli raadkoodii taagan yahay oo la rabo in lala tacaalo iyo sidee looga nabadgeli karaa sanad walba marka isbeddelka cimiladu yimaado khasaaro weyn baa innaga nagu dhaca reer jubbaland gobolkaasna laba webi uu leeyahay saameynta ugu daran ee hadda elniinadii ina dhaaftay ee sanadkii hore da-dayna infrastructureka marka la eego gobolkaasaa ugu dhibaato badnaa laba bilijo waaweyn oo isu socodka communicationka soomaaliya iyo wadamada deriska la-ah intaba saameyn ku lahaa oo aada loogu xidhnaabaa baaba-ay maanta waad ogtiin baar dheere sacka baa lagaga gudbayaa biliijka baar dheere waxayna ahayd wiiska baar dheere meeshii communicationka ugu fiican ka socday geela muqdisho loogu qalay ee kawaanada muqdisho qalaan magaalada baadhiga kasoo gudbi jirta marka waxaa qiimayntu waxaa lala socday ugu yaraan boqol iyo konton neef oo geela maalinta ka gudbi jiray oo kawaanada xamar iyo gobollada xaggaa ka sii xiga waxay ku reebtay dhulkii carradii fertilizalka ahayd oo dadku beeraha ku beeran jireen oo ay wax ka soo baxayeen in biyuhu qaadaan oo ay soo baxaan jay iyo dhagxan adag iyo dhulkii isu bedelo si kale oo carradii isbeddelkaasi ku yimaado waxay ku reebeen inay kanaalla cusub iyo dhul jeexjeexan oo cusub oo u baahan in dib habeyn lagu sameeyo oo dib loola tacaalo inay ka tagaan oo wada kanaal dhulkii isu bedelo roobabkii iyo daadadkii aliino ayaa saameyn ku yeeshay kaabayaasha dhaqaalaha jubbaland iyagoo burburiyey buundooyin muhiim u ahaa isku socodka bulshada